aniga magacaygu waa fuldaan bayli sulddaanka beelaha daarood ana guddoomiyaha dhaqanka soomaaliyeed ar maanta idiin towacay dawladda la yidhaahda magaceeda puntland waa dawladdii koowaad oo macaamida federaalkaa sii dhisay weeye marka oo labaatan jire waxaan rabnaa maanta idiin towacay in aan ka farabaso hoggaankeeda gaarsiin kara meesha loogu talagalay oo maanta maadaama ay tahay maalintii tartanka waxaan rabaa inaan tilmaan ka baxso oo aan u tilmaamo baarlamaanka odayaasha dhaqanka indheeragaradka reer puntland inaan laga farabuuxsado oo aan la seerayn ninka maanta puntland hogaaminhaya oo hogaamin kara baan tilmaamhayaa waxaana idinka codsanahayaa si puntland u gaarto meesha laga rabiyo dagaankeeda hoggaankeeda in loo qoordado oo laga farabuuxsado oo ninka aan taga oo wada garan doontaan
waayahay musharaxiin badan baa tartamaya idinkuna waxaa tii waxgaradkii gobolka galgaduud soomaaliyeed yaad isleedihiin puntland oo labaatan sano jirsatay imika wuu samata bixin karaa iyadoo musharaxiin soddon kor u dhaafaya ay tartamayaan dhammaan waa wada garan ragga tartamaya waa rag wada heersana oo wada caalamiya laakiin ninka anigu aan tilmaamayo oo waxqabadkiisa la soo arkay hadaeg waa ninkii federaalka dawladda soomaaliya ee wasiirka arrimaha gudaha kado ahaa ee dowlada hoose waa juxur juxur wuxuu caan ku yahay hogaamiye soomaaliyeed waa ka duwan yahay maamul goboleed xataa midda federaalka ninka hogaamin kara wey waa ninkii tagay waddada la jeexayo oo kenya iyo soomaaliya xuduudeeda ninkii dadkay oo badaxa u istaagay oo kenya in laga wada hadlo maahana waxaad isi kasaan ma jiraan waa ko midda labaad waa ninka caana ku ahaa waagu markuu bareesiyada saa oo subaxnimo xaasiiska ninkii furi jeegay oo kuwa nadiifsa kasoo hormari jiray waa nin hogaamiyaha waa nin caana ilaahiyo xilligaad garanaysaan muhargamaaha baa muuu soo aho hogaan muu soo aho waad garanaysaan midda kaleeto waa nin dugaa badan waa ninka saaka hataa eeg hadeeg shaksiyahaasa ku tartama lacagaha maahan waxgaradkiisa iyo waxqabadkiisa iyo aqoontiisa baa saaka anagoo dhan iyo puntland ba deeqaysa ninkaasaa raba hogaankii puntland in laga dhigo oo aan la seeraynin oo samata bixin kara oo gaarsiin kara meesha lagu talagalay in gaarsiin kara waa ninkaas aqoon baa meesha ka saldhayada waa muqdisho waxaa fadhiya dad fara badan oo gaarhaya ilaa kun qof baa fadhiya oo sacabinaya saaka markaa markaas waxaa soo qaaday waayahay dabcan doorashada imika wax yar baa ka dhiman puntland juxa iyo dad kaloo badanba waa tartamayaan marka ma is leedahay doorashada waktigeeda ku dhacaysaa
kusoo hormarna saaki rabitaanka puntland waa nagu weyne markuu nagu wen yahay rabitaanka puntland waa inaan soo jeed habna waa kuleenahay waa dawladeena oo soomaaliya oo dawladeeda ugu horreysay weeye oo midaan federaalkaa dhisto waad garanaysaan marka in ayadaas shasi kartaa anigu weliba jifan hoosaad baanahay waxaan rabnaa marka inaan tilmaam bixino oo simankaan siinaynaa waxaan siinaynaa xildhibaanada waxaan siinaynaa shacabka waxaan siinaynaa dhaqanka waxaan siinaynaa reer puntland oo dhan baan siinaynaa tilmaantaas xataa waxaa ujeedada tahay ayadoo la gaarin wakti waadhan yahay la gaarin baan waxaan baaqa usoo hormarinaynaa marhabitaanka puntland baa nagu weyn hogaankeeda dhexda ma yaala saakay ninka nidaamka laga raba gaarsiin kara oo garanteeda ah waa juxaan ku yidhi saas daraaddeed baan waxaan leenahay yaan dhexda la dhig warag wada fiifiican weeye waa la tartamaya laakiin dadku waa si kala duwan yahay annagu warka ilaahay abuurtay waayahay ugu dambeyn shacabka puntland saaka ma taagna laakiin ninka saaka meesha laga raba gaarsiin kara waa juxe shacabka puntland fariintaad u dirayso ugu dambeyn maxay tahay shacabka puntland farsiisaan u diraayaa waxay tahay baarlamaan iyo dhaqan iyo shacabka puntland waxaan u diraayaa farsiis